munaasabada lix iyo labaatanka juun oo aan qabanay waxay ka dhigan tahay waa maalintii waqooyiga soomaalida ay ka qaadatay gumaystihii ingiriiska ayay ahayd munaasabada maanta waxaana kasoo qayb galay dad aad u tiro badan oo soomaali iyo ajaanib ah dadka meelaha annaga aan deganahay konsularada ka ahaa ayaa kasoo qayb galay munaasabadan waxaa lagu qabtay meesha looga taliyo toronto oo ah city hoolka oo calanka laga taagay waa tahay calimadi ujeedka aad ka laheedeen munaasabadda maxay ahayd
ujeedada laga lahaa munaasabada waxay ahayd mid ugu horeyso annaga oo soomaali ah oo qurbaha ku nool in aan dareenno wadankii xoriyadiisa iyo waxaas iyo caruurta meeshan aan ku dhalnay inay arkaan inay leeyihiin maalin xoriyad ah saas darteed ayaan u samaynay maaragta inay ogaadaan
waa tahay dad badanaa ka qayb galay sida aad sheegtay dadkaasi sidee buu ahaa dareenkooda maasha allah dareenkooda aad iyo aad u fiicnaa dadka ajaanibta naftirkooda aad iyo aad ay ugu farxeen iyo madaxda madaxda kasoo qayb gashay iyo soomaalidoo dhan aad iyo aaday ugu faraxsanaayeen dadka meesha yimidna waxay ahaayeen dad soomaalida dhaqankooda iyo waxaas iyo macnaha fikrado badan ka qaba waxaana ogaataa maaragtay way bilaabatay maanta lix iyo labaatanka juun wayna soconaysaa toddobaadka xoriyadaha way bilaabatay toddoba iyo labaatanka ku xigto kowda luulyo maalintii la wada midoobay koonfurta iyo waqooyiga marka toddobaadkan waa toddobaadkii farxadda ee soomaalida qurbajoogta maxay uga dhigan tahay maalmaha xorriyadda aad ka dhawaajisa wallahi bilaa qurba joogta haddaan nahay waxay nooga dhigan tahay inaan dareenno inaan soomaaliya joogno inaan dareenno ayay nooga dhigan tahay iyo inaan ogaano maaragtay dadka waddanka ku nool inay ogaadaan dadka qurbaha tegay inaysan hilmaamin waddanka ay mar kasta xusuustooda iyo qalbigooda ay ku beeran tahay iyo carruurta inta aan dhalane ay ogaadaan waxa ay tahay xorriyadda
waa tahay calansaarka waxa laga yaba dad qaar inaysan fahansaneyn marka si toholka ama halka looga taliyo magaaladan toronto calanka laga saarayo qaabkee loo sameeya ama calankiioo taagana laga soo taga haddii dadka qaarkood aa u sharaxda wallahi markaan tagno annaga calanka ma surna lix iyo labaatanka juun markaan saarayno waa waa sanadihii dambe oo dhan ayaan ka samaynayna calanka ma surna markaan meesha tagno qofka meeyarada meeyarka meeshaas ka ah iyo dadka konsalarada yimaadaan life ayaa loo saaraa calankaas wuxuuna saarnaanayaa ugu yaraan afar iyo labaatan saacadood ayuu saarnaanayaa oo calankaas meesha oo ka babanaya oo dadka dhanna ayna wada arkayaan inuu yahay calankan calanka soomaaliya